waxaa nala siman siyaasiyiinta maanta jooga markaan nahay amba anaga wasiiradii dadka xilkaaya ha noqoto amba dadka xanaanka ama kuwada la diida ama mucaarada leh amba dadka hanka hogaaminta qaba leh waxaa nala siman inaan isoo fadhiisano oo aan ka wada hadalno xilliga anaga xilkuna saaran yahay soomaali ahaan amba generation ahaan oo daayartaa weli ciid xilkuma saarna inaan anagoo isla jirno generation kale oo hawsha nagala wareego midka dibadda jooga dibadda la joogi doono midka gudaha joogana gudaha la joogi doono midka gudaha joogo oo talada haysay annagoo kale inaan bidbidda wax u reebno oo wax la isugu yimaadaan ka rabo midka bannaanka joogo hadda hogaaminta ku jiro inuu yimaado rabana kamaa tadiinu tudaan sidaad yeesho unbaa lagu yeelayaaye dhaqan mucaaradoo quman inuu sameeyo ayaa laga rabaa annagana dhaqan talin oo qurxan inaan samaynaan laga rabaa haddii annagana laga waayo dhaqan talin oo xun oo xukuman boog dhugtaa bay noqonaysaa taariikh bay la saxanaysaa haddii iyaguna dhaqan mucaarad oo quman oo birinta midka waa haddii ilaahay siiyo mucaarada ku imaanaysa dhaqan dhaqan qumanaysa horteedin iyo aadaab iyo anshax siyaasadeed anshax qofeedka hadlumaaya aysan samayn iyagana waxaa way maan doona kuwo oo gabarkaaba lagu fadhiyo oo oo waxay dhihi jireen oo xoogaa lagu darajiisay yeeli jireen oo xoogaa lagu sii kordhiyey ku yimaado marka farinta aan rabo inaan jira waxay tahay wallaahi waxaan isqaadashahay inaan inoo furnayn oo aan la kala adkaanayn oo ka kaa horeeyo oo qaawiso aysan labis kuu noqonayn kan ilaahay soo wada dhacay jirkan aadan ku guulaysanayn marka waxaan rabnaa annaga dowlad ahaan hadda waxaan wadnaa xanaan ah isugaadin waxaan damacsanaha qorshe ahaan waqti dhowaan arki doontaan xanaan isugaadin ah marka dadka hadda oo dibadaha inta tegay aan dareemay inay sii fogaanayaan waxaan leenahay meesha loo baleynaysin ma jirno inaan wax sii yeernaan rabnaa in laysu imaadaan rabnaa yani maxaa idhahdaa baabuur isbiidkaa laga badin haddaan la yeelin maxaa yidhahdaa soomaalidu laba dhaxal isku haysato intay isu jirtaa lama yidhahda dadkan oo dowladda xukunka ku haysato dadkii nala hayba annaguna waxaa nahay dowladda kaliya iyo duurku leeyihin waxa soomaali mucaarad arkaysaa hal wasiir warfaafinaada dhammaan daayarka xukugela la yidhahdaa ragaan hal wasiir warfaafinaada dhammaan khadiijo maxamed yaa la yidhahdaa koona hal madaxweyne leeyihin oo rasmi ah oo adduunyada ogosha maxamed cabdullaahi farmaajo la yidhahda laakiin iyaguna waa sheerlayaal waa dad waxaan hayna wax ku leh oo nala leh oo yeelan jiray yeelan kara dowladda laakiin annaguna maamulka inuu naga xumaado maaha maa naga xumaanaya waa baqinaynaa iyagana sugitaanka iyo maaragtay inuu ka xumaado oo dhali karka ay ka badiyaan ma aha